أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwooda ugu doorka roon mucaaradka dowladda kenya ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi inuu iscasilo xilli rabshado dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen dalkaasi askar ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan xilli uu sii kordhayo qulqulka maleeshiyaadka taa'ibinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ku dhowaad toban qof oo kenyaan ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada jowlo ee wilaayadaasi ardayda rawdada mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan mucaaradka dowladda saliibiyadda kenya ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi inuu iscasilo xilli rabshado dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen dalkaasi sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed hogaamiyaasha mucaaradka kenya ayaa ku baaqay in madaxweynaha dalkaasi william ruuto iscasilo kadib markii uu ciidanka booliska dowladdiisa ku dhiirigeliyey inay rasaas ku furaan dadka banaanbaxaya ah xitaa lugaha ka jibiyaana dadka lagu arko iyagoo boobaya ama hantigubaya xilliyada mudaaharaadyada ah kalonzo musyoka oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa hadalka ruuto ku tilmaamay mid sharci darro ah oo si toos ah uga hor imaanaya qawaaniinta u degsan isagoo ku baaqay in ruuto xilka laga qaado haddii uusan iscasilin dhankiisa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya raila odinga ayaa si adag u cambaaray amar uu dhowaan william ruuto siiyey ciidamada booliska oo ahaa inay si toos ah u toogtaan dadka marka dibadbaxyada dhacayaan rabshadaha geysta gaar ahaan kuwa hantida dadka iyo dowladda waxyeellada u geysta dalkan waa in mar walba aan doorannaa sharciga iyo habraaca saxda ah ka hortagnaa rabitaanka lagu siinayo booliska awoodaya dad rayid ah ku toogtaan xitaa marka ay muwaadiniintu u muuqdaan kuwa jebiyey sharciga madaxweynaha kenya ayaa maalinkii arbacadii sheegay inuusan ogolaan doonin wado lagu soo dhex qariyo mudaaharadyo nabadeed taasoo si weyn uga caraysisay shacabka kenyaanka ah iyadoo ay dalka hareeyeen kacdoonno xiriir ah oo sababay dhimashada in ka badan soddon qofa sida uu sheegay guddiga qaranka ee xuquuqda aadanaha ee kenya mahadsanid marwaan askar ka soo baxday safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan xilli uu sii kordhayo qulqulka maleeshiyaadka taa'ibinta ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga sida warbixinta warka aynoogu eegayo walaalkeen casaam carafaad degmada boqa qable waxay wilaayadda hiiraan ku soo bandhigtay shan askari oo taayibiin ah kuwaas oo ka kala tirsanaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka gaalaraac ee puntland iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee macawusleyda ee bariga wilaayadda hiiraan askartan taayibiinta ee shanta ah ayaa lagu kala magacaabaa cabdi cilmi cabdi waa macawusleyda deegaanka waabweyne ee bariga wilaayadda hiiraan waxuuna murtadiinta kala soo goostay qor r b g ah iyo risaastiisa maxamuud abuukar yuusuf oo ka tirsanaa milatariga ridada laguna soo tababaray beledoogle kana soo dagaalamay gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maxamuud maxamed cabdi oo ka tirsanaa milatariga ridada oo qaybkaha duulaanka cadowga deegaano ka tirsan wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose isaaq ibraahim isaaq geedi oo ka mid ahaa maleeshiyaadka ardada kala soo qaybgala dagaalo badan oo ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe sida dagaalka weynaa ee aadan yabaal cismaan xuseen axmed oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ardada puntland waxaa murtadiinta uu ka tirsanaa muddo toddoba sano ah askartan ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib waxaa waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga e andalus waxayna ka warbixiyeen shaqooyinka ay la soo qabteen cadowga allah aniga magacayga markaa ku bilaaba cabdi cilmi cabdi ayaa laydhahaa waxaan ka soo baxay deegaanka waabweyn macawsleyda ka mid a macawsleydaas marka waa ka soo baxay waxaana imaaday walaayada islaamka een, taasoo aad laygu soo dhoweeyey marka waxaan leeyahay dadkaas qabaalaadka oo halaaga lagu wado oo maaragtay dadkan calool shaqaystayaashooda oo ay halaaga ay ku wadaan ha ka waantoobaan aniga qori sabana iyo boosh ayaa kala soo ayaa ka soo qaatay macawisleydaas oo lagula dagaalamay islaamka marka ilaahay ayaa ku mahadsan marka dadkaas waxaan leeyahay ha soo dhowaadaan gacmo furan ayaa lagu soo dhoweyna xaqana ha fahmaan halaag yaa laydii horseedin sanbalolshe iyo ninka la yidhahdo bashaarafe iyo cali jayte wallaahi ilmahay dhalaan hatee dalka ma joogaan soomaaliya ma joogaan marka dadkaas ee ninka la yidhahdo waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay u soo noqda magaceedu waa maxamuud abuukur yuusuf ka tirsanaa ciidanka militariga ah muddo ku jiray ciidanka ugu biiray xamar tababarka ku soo qaatay baladoogle markii tababarka soo qaatay lagu soo celi xamar markii hubka la siiyey ka howlgalay misegawaay misegawaay kadib dagaaladii ka dhacay haddana xamar soo galay oo ka tirsan ciidanka militariga ah gaar ahaan madaxtooyo kasii tirsan seben seben kana soo qayb qaatay dagaala oo lala galay muslimiinta maxamed axmed cabdi ciidamada militari gaar ahaan guutada shan iyo labaatanaad qaybta toddoba iyo labaatanaad maanta dareenkayga inaan shacabnimadeyda hore ku laabto aan ku laaban meeshaas dambe saddex dagaalaha wax dagaal coos weyne iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose saddexaas meelo kale ahaa taas fakataxa ahayd lama sheekeyn kara saxaabo lagama sheekeyn kara taas tan ka xasuusto kolley dagaalka nibal xabadda ay bilaabata nibal dhinaca ugu jira sax ninkii dhintana awdhanka ninkii dhintana waa orday soo maha kolley dadka ordoo aan ku jira dadka ordoo aan fakataxana aan ku jira magacayga hor isaaq ibraahim isaaq giid ciidanka ila tagay oo ilaalo garan loo yaqaano gaar ahaan guutada guma shan sano tababaraan ku jiray saddex sanin adowgaan u shaqeeyahay magaalada baydhabo aan ku qortay dagaalkii ugu dambeeyay hadda aadan yabaalo iyo kii daaronimo ka dhacay iyo kii aal ali axmed alkowsar naftarkeeda waan ku dagaalnay adiga waxaan lasoo koobi garume guud ilaa meelo badan baan kasoo dagaalay wallaahi markastarta adowga kalsooni male asagaa jabkiisa badan ma fantay asagaana orodkiisa badan marka saasaa jirtay marka wixii meesha ka dhacay arakaduna jab weynba meesha nagu gaarsiisay waa tay lagu kala orday murtadkii u weynaa showte iyo waxaa uu joogay ninkii la dhihi jiray adowa markii dambena waa tii lixisa markii ahayd laga kala ordo helay oo harakada la wareegtay magacayga saddexan waa cismaan xuseen axmed anigu waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiishta puntland waxaana tababar ku qaatay carmo laba bilood oo tababar ah toddoba sanana waa ka shaqaynayay toddoba sano ciidankaas ka tirsanahay teeda kale daruufo jira awgeed iyo burbaleen igu taagnaay ayaa waxaan igeliyey soomaaliya waxay dhahdaa bidaar sibaq ay kugu gashay waxaa weye arrinkan waa ku dhacay waa la kuuroon yahay in mar haddii xaaladii igu adkaatin waxaa yidhi bal sidaan tala mahane go-aanaan gaaray in meeshii ka soo baxo oo mujaahidiinta u imaado wilaayaadka islaamiga waxaa si raaxraxana u soo gaaraya askarta taayibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsaneed casaam ku dhowaad toban qof oo kenyaati ah ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya walaalkeen abushayba ayaa warbixinta warka inoo haya khasaar kala duwan oo isugu jiro dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay shil baawur oo ka dhacay suuq dadweyne oo ku yaala degmada borabu oo ka tirsan ismaamulka niyamiira ee dalka kenya inta la hubiyey ugu yaraan toddoba xubnood ayaa ku nafaayey shilkaasi oo ahaa mid baabuurkaasi oo si gaar ah looga soo calaamadeeyey suuqa kijaawuri oo ka tirsan degmada borabu ee ismaamulka niyamiira warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxay sheegtay in shilka uu yimid markii ay isku dhexeen gaari nooca xamuulka ah oo siday caleenta shaaha iyo sidoo kale gaari nooca mataatuuga loo yaqaano ee dadweynaha waxay wararku intaasi ku darayaan in darawalkii kaxinayay baabuurka xamuulka uu kontaroolka lumiyey iyadoona taasi keentay inuu ku dhaco gaariga mataatuuga intaasi kadibna waxa uu jiiray dadkii ka ganacsanayay gudaha suuqa lagu magacaabo kijuru ilawareerdo ayaa xaqiijiyey in lix qof isla goobta ay ku dhinteen halka toddobaadna oo u geeriyooday xilli lagu dabiibayay cisbitaal lagu magacaabo sumid waxaa sidoo kale jira dad ku dhaawacmay shilkaas kuwaasoo la dhigay cisbitaal ku yaala degmada borabuu waxaa suurtagal ah in dhimashada dadka oo intaasi ka bato maadaama ay jiraan dhaawacyo halis ah mahadsaned abuushayba qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay laba qarax la beegsaday maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa ee degan madaxtooyadii hore ee magaalada baydhabo waxaana gaaray khasaare kala duwan ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warka inoo haya تفد فؤادك الأيام فتى وتنحد جسمك بك الساعاتنا حتى وتدعوك المنون دعاء الصديقين ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق هلك يا سبات
magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxaa ku yaala dhowr madaraso oo soo saara jiil wanaagsan oo xifdisan qur-aanka faham diimeed oo suubanna ku koray waxaana xarumahaasi waxbarasho ka mid ah madaraso si weyn u saameysay bulshada magaalada taasoo lagu magacaabo madrasada alfurqaan litarbiyat alqur'aan alkariim wa tarbiyat alislaamiya madarasadan oo xarunteeda ku taalo dhanka bariya ee magaalada ayaa furan muddo saddex sano ah waxa ayna tan iyo markii la aasaasay noqotay mid si joogto ah uga socdo baridda qur'aanka kariimka iyo tarbiyada suubanna ee islaamka madarasadan waxaa dhigta arday tiro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo si nidaamsan ugu baranaya qur'aanka kariimka cilmiga diinta iyo axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyadoo sidoo kalena lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan iyo anshaxa suubanna waxayna waxbarashadu u socotaa hab maalinle ah taasoo ka dhigaysa xarunta mid si buuxda uga qayb qaadanaysa koritaanka maskaxeed iyo ruuxeed ee jiilka cusuba xilli aan booqasho ku tagnay madrasadani waxaan la kulannay ardayda iyo macallimiinta madrasada iyadoo carruurtu xilligaasi ay ku mashquulsanaayeen akhrinta qur-aanka iyo culuumtiisa macalinka guud ee madrasada oo warbixin kooban jeediyey intii booqashada socotay ayaa tilmaamay in madrasadu tahay mid lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta diinta ee asaasiga ah wuxuuna sheegay inay ka qalinjibiyeen arday fara badan kuwaasoo dhameeyey xifdiga qur-aanka
haddii aan ka warbixiyo madarasada insha allahu tacaala madarasada waxaa la aasaasay kun afar boqol afartan iyo afartii bishii labaad sideedeedii madarasada waxaa la yidhaha madarasatu lfurqaan waxaa lagu bartaa barashada qur-aanka kariimka iyo culumta asaasiga oo sharciga madarasada waxaa wax ka barta arday kala duwan oo gabdho iyo wiilal intaba leh madarasada waxaa wax laga bartaa oo la dhigaa shanta maalmood madarasadu intay soo shaqaynaysay oo saddexda sano ku dhowaadka ah waxaa ka qalin jebiyey arday fara badan haddana hadda waxaa waaye ardayda ugu horeysay oo ayagoo difaac isla socota ah hadda ayay ka qalin jebiyeen waa lasoo bandhigi doonaa ayagana insha allah haddii ilaa idmo
intii booqashada socotay ardayda ayaa sameeyey bandhig aad u qurux badan waxay akhriyeen aayado qur'aan ah su'aalo diini ah oo isweydiinayeen iyo gabayo diini ah oo ay si xirfad leh ugu luuqeeyeen
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين ألف ألف باء باء تاء تاء ساء ساء جيم جيم حاء حاء خاء قاف دال دال ذال ذال راء راء زاي زاي أحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكن والتنوين يربع وأحكام فاغتبيني فالأول الغار قبل أعصي لحلقة ست رتبت فلتعرفي همزة ثم عين حاء مملة ثم غير خاء وثاني طعم بستة أتات في أملنا عندهم قد ثبتت لكن قسمان قسم اتقما فيه بقلة بكلمة فلا إلا إذا كان بكلمة فلا تتقن كالدنيا ثم صنوان تلا
لماذا خلقنا الله؟
خلقنا لنعبد ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال صلى الله عليه وسلم حق الله حق الله على العباد أن يشرك به شيئا
كيف كيف نعبد الله؟
كما أمرنا الله ورسوله قال تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبدلوا أعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي أي غير مقبول هل نعبد الله خوفا وطمعا نعم نعبد الله كذلك قال تعالى يشفى المؤمنين يدعو ربهم خوفا وطمعا وقال صلى الله عليه وسلم أسأل الجنة وأعوذ به من النار بسم الله ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بن- بنعمه
الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه اليوم ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدها وخير ما بعده
madrasada alfurqaan ee ceelbuur waxay ka mid tahay xarumaha muhiimka ah ee bulshada u horseedaya iftiin aqooneed iyo horumar diinnimo islamarkaana carruurta lagu barbaariyo si ay u noqdaan dad anfacaya naftooda waalidkooda iyo ummadooda waxayna sannadahan kooban ee ay jirtay madrasada alfurqaan ee ceelbuur noqotay astaan waxbarasho oo ay bulshadu ku faanto waana xarun diimeed oo laga dhex arko rajo iftiin iyo jiil qur'aanka xambaarsan mahadsanid marwaan wilaayadda islaamiga ee mudug ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada jawlo ee wilaayadaasi walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warka inuu eegaya تمت بفضل الله أعظم نعمة تمت بفضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري في حلقة سرنا لها نبغي هدى المختار wilaayada islaamiga mudug ayaa dowra diiniya u soo gebagabaysay ku dhowaad boqol qof oo dowra diiniya lagu barayay qayb ka mid ah tafsiirka qur'aanka kariimka ugana socday masjidka alraxma ee degmada jawle ee wilaayada islaamiga mudug dowradu waxay socotay muddo ku siman laba bilood waxaana ka faa'iidaysay arday aad u fara badan oo ku sugan xarunta wilaayada ee degmada jawle xaflad loo qabtay ardada dowrada ku jirtay labada bilood ayaa dowradan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada mudug oo uu ka mid yahay waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamsa nuqabo culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaas ardada loo soo afmeeray dowradan waxa ay soo bandhigeen cilmigii ay ka faa'iidaysteen dowrada lagu barayay tafsiirka qowlahu tacaala walan tardaa kaa raada noqon mayso canka xaggaada nabi maxamed sala allahu wasalam caleyh alyahuudu yahuudi walan nasaara nasaarana kaa raali noqon mayso xataa tattabica ilaa aad ka raacdo millatahum diinku sheegooda dowladii inoo socotay maalmahan ama yacni muddo ku dhow laba bilood dowladda magaceedu waa ibnu kathiir shacaarkeeduna ahaa kun macal qur-aan ayaan maanta soo khatimaynaa waxaan ka mid ahay ardadii ka faa'iidaysatay muddadaas ayaa allah ayaana waafajiyey tabaaraka wa tacaala qaala tacaala allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay inna fii khalqi asamaawaati waalardi samaawaadka abuuritaankooda iyo waalardi iyo wakhtilaafi alleyli wannahaari maalinta iyo habeenka iskhilaafitaankooda la aayaatin ayaa ku sugan yay u sugan yihiin liulil albaab dadka caqliga fayow saaxiibka ah anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qayb qaadatay dowladaas waxaan ku qaadanay majliskan hadda aan joogno dowro aada u wanaagsan dowratu ibnu kathiir litafsiiri zahraaweyn shicaarkeeduna wuxuu ahaa kun maca alqur'aani qur-aankale jirkiisa ahaw waa dowro ciddii ka qayb qaadatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey ay heshay xadi iyo nasiib ka mid ah dhaxalkii rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam dowladaasi waxay noo socotay muddo ku dhowaad ah laba bilood waxa aan ku qaadanay tafsiirka qur-aanka kariimka ah suurado ka mid ah waxaan ku qaadanay dowladaas labada suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer suuratulbaqara iyo suuratu shiikhul waali sheekh xasan abuuxamsa ayaa ka jeediyey madasha kelimad dardaaran ah awalan allah tabaaraka wa tacaala aan mahad celinaynaa na soo waafajiyey beydkan sharafta badan oo maanta ay noogu soo kulantay xafladdan qiimaha badan culummada uu ugu horeeyo sheekheenna sheekh xasan oo runtii sida ay sheegeen rag iga horreeyey il burqanaysa oo cilmi oo jawlo noo fadhida ahay waxaan leenahay cilmigaaga allah barakeeyo ardadii ka faa'iidaysatay ku tixnayd dersigii la soo sheegay ee labada bilood oo dhow socday ayagana waxaan leenahay allah inku xasiliyo waxay ku jirtay hadda aayadihii ay akhriyeen ardadu ay akhriyeen ay ka mid aheyd ilaa ma ogtahay aad ka raacdaan waxaa qusacbalaadka ah iyagu ay diin ka dhigteen yuhuud iyo nasaaro kama raalli noqonayaan wax la sugaaya maaha inay naga celiyaan oo dulli iyo darxumo iyo dhibaato iyo dumarkeenna dharka ka furaan diinteennu ay dooriyaan intaasay gaaladu diyaar u tahay siday suuragal ku noqonaysaa suuragal ma noqonayso sharafkeennii iyo cisigeennii la doonayaa in lagu ciyaaro maantana waxayba fursad u heleen kuwa doqommo ah owr ugaareed aan ku miisaalay oo annaga naga dhashay oo noo maqaar eg oo noo muuq eg allah waxaan weydiisanaynaa inuu islaamnimada nagu sugo dowradan ayaa waxay ka mid noqonaysaa dowraadka lagu barayo bulshada muslimiinta ah cilmiga diinta islaamka فضل الله أعظم نعمة فجزيل شكري للإله الباري mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyn ardayda rawdada mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warka inoo haya
halkan waa xarunta mu'asasada alxigma qismigeeda rowdada faraceeda deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool caruurtan da-da yar juhdi iyo dadaal dheeraada ayaa lagu bixiyey waana caruur qaarkood hadalka aan si fiican ugu hadli karin balse aqrin kara qur-aanka kariimka iyo adkaarta maalin weliba la aqhriyo taasoo muujinaysa in caruurtan mustaqbalka dalka la geliyey juhdi ka weyn kuwa la geliyo ardayda kale maadaama ay yihiin arday aad u yaryar maskaxdooduna ay wax badan qaban karto idamka alleh waxaa la xifdisiiyey adkaarta kitaabka xisnul muslim gaar ahaan adkaarta la akhriyo maalin weliba iyaga oo dusha ka xifdiyey waxay sidoo kale bartaan qur-aanka kariimka mahad alle kadib waxaa juhdigan iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool oo muddooyinkii dambe sare u qaaday dadaalka dheeraadka ee uu ku bixinayo ardayda da-da yaryar ee mustaqbalka dalkan waxaa sidoo kale juhdigan kaalin ballaaran ku leh waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka oo iyagana muujiyay dadaal dheeraad ah oo ku aadan waxbarashada ardayda yaryar kuwaasoo mar weliba ka warhaya waxbarashada carruurta kuna ogaada iskuulaadka maraakiista madaarista iyo goobaha waxbarashada ardaydan da-da yar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku soo bandhigeen qeybo ka mida waxyaabihii ay barteen iyagoona bandhigga ku dhex qabtay xarunta mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka ceelansaar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أذكار استيقاظ من الموت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر هجرة وشردة
wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan makaatibta dacwada iyo tacliinta ayaa sare u qaaday waxbarashada ubadka waxaana macaahidda maraakista iskuulaadka iyo dhammaan goobaha waxbarashada wilaayada laga dareemayaa sare ukac ballaaran oo ku aadan dhanka waxbarashada diini iyo maadi intaba aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abuu xasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba iu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu